bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal qodobada wararka idaacadda warsan singhaytamay baa ku mid ahaa xildhibaana cali cumar oo ku hadlay booqashadii labta galaanguusa ka saaday degmada xudura xildhibaana colonel ruuj oo magaalada muqdisho ah qarangiga lan ka sameeyey cabdiweli gaas oo safara lansheegna usa ka saaday gaalkacyaa sarkaal sare oo laka dilay magaalada muqdisho shabaab waxaa bandhigeen magaca lankiiska qarhay tiyaatarka gaas oo laka eedaya makiinado lacagaha sameeyaan duusa jey garoowe wasiir sabriya oo diiday intii laka wareejiyay askar ethoobiyaana liiska xildhibaanada puntland ah oo geega la shaaciyaaya qodobada dibadanamay baa ku mid ah sheekh haseyla omar kala landooradii ra-iisul wasaaraha bangladesha ruushka oo yidhi muwaadin aan dhaladii maraykanka oo laka eedeeyay basaasnimaha iyo weliba tiro dade oo ka dhamada dabeela duufaange oo ku dhiiday dalka filibiin qeyb ku mid ah
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
hamiignimo isniinyaa u dhugusadayaala talaalaha galaasa taarigdananka beeganta soddon iyo kowga bilatum ilaa maal sanadka lamada kuntum iyo siyeedka hatanaha ka dhawaada warkii ofisanga ilaa dhowaan booqashadiisa ka saaday madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya degmada xadur ee gobolka bakool iyo arrintaasmay baa ku hadaleena qaar ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya sida xildhibaana cali umara maxamuud ali iyo warkuweyn faahfaahiye xildhibaan ali sahanka umar oo kumid ah mudanaalka baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya oo soo qaybno ku haayay wafdigii madaxweynaha maxamed cabdicasiis laftigaran oo waraysiis yaayay idaacadda warsan ayaa weliba usu ku hadlay booqashadii madaxweynaha laftigaran iyo ku seedan qaybo kumid ah magaalada hudura roonto gobolka bakoola iyo kulamo gaaragaarayo libaaladan meelo badan shil gadiisana
cabdicasiis maxamed xasan laftigareen saalsoo sindoradi kalgali wareegi magacala saarna weli laakiin sodartiye shalay oo taarigdaha iti labaatan iyo hogaamiya oo isku jaran golaha fulinta iyo golaha sharci dejinta yaa habooqdeen magaala madaxda gobolka bakool cudur khaasatan degmada cudur haddii una koyni wayba lala kulumay dhammaan qiibo shilto oo degmada iyo gobolka ayaa lala kulumi markii dambeena wayba lala kulumay kama degmo oo dadsi on sirwogeyn ha dhahayn sida degmada giidlow oo yeena meelahay adi ilaa iyo xaradiisa wayba jarayin qaabilaad oo madaxweynaha qaabilaad bulshadaas joogo oo sheegadaayaan rabitaasha iyo baahadiyo iyo walaasha sheegadaayaan oo dawladii cusub ay tahay haddee madaxweynihii dooradin isbaradaayaan rabooda sheegadaayaan xog waraysi xildhibaan umar oo hadalje sii wadadaya weliba ustaasiin diraya xildhibaan kheyre oo kumid ah xildhibaanada gujeedana deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo shalay ka amooday magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya كل نفس ذائقة الموت اللي هو وقت الشيء يدم ذا أسيء حتى يبان إذا كجيل هذا فنان يلبى خير وقت كذا بدأ استعدادا إذا إذا تعسير ما يرغي هو ذا مريه أما تيو شعبنا كفر كبد يا مريه تعسير خاصة ويبان مريه غير ما يرغي بينما حتى إذا كسر سنيات مسلوك خاصة ويبان دري تعسير إهل شيء أو ما يرغي مغالط شيء ما يبان إنك إنك حاسس بدنايتي هيا نتصيح حمر حمر الثاني اللي هذا مودان wayba barayeen wiilshii ciyaalshii iyo xaaskii iyay bare wallahi geelkan iyada xasuusnimadu istamada ciyaar raadina iyo reeb kasay wallahi ne horta eedna qiyaasi kor laakiin todoba ilaa siira yaa qiyaasi kor hadda laakiin aan maalin maalin aragnaysaaynay idin sama ciyaasho iyo walaasho ninka sama miilasa qiyaasay hatoy dhugunsadayaalla kaasanmay bahay maxamuud cali isla wararka tacsiidiya ka guda jarna gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa ku qeyb galaya salaada janaasada marxuum xildhibaan axmed mayo cabdulle cornel ruusha salaada janaasada marxuumka lakatukuday maybal lakatukuday masaajidka shuhadaa ee kiyaala gudaha madaxtooyada soomaaliya maybana saas oo kale ku qeyb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre xildhibaanada lamada gola baarlamaanka wasiirada ehelkan ee marxuumkii weliba mas-uuliyiin ku socday hay-adda dowladda mas-uuliyiinta ku qeyb galay janaasada ayaa ilaahay kutuugi marxuumka inta ee janaaday fardoosa ilaahay ku waraabiya eheladii kubahina samiri iyo maangasiya gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal ayaa sheegay intii marxuumku sahay shakhsi afgaabana omar welba cibaadada ilaahay ka dadaalaya cabdiweli gaasya safara hornanin sheegna kaseedi gaalkacya cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha maamulka puntland ayaa safar hornanin sheegna kaseedi magaalada gaalkacya madaxweynaha iyo booqoshadiisa iyo mayba aan ku warqabnay walgoradkii bulshada gaalkacye maybana la sheegay intii gudaha madaxtooyada gaalkacyubse kaleshari qaar ku mid ee saraakiil ciidamada safarka deg dega ee madaxweynaha puntland iyo mayba uu saakabeegmay xillo la falaa intii gelinka dambe ee geega la sheegay xubnaha kumid naqdo baarlamaanka usub iyo ona dhaqdhaqaaq arrintaasi hariirna laku dareemahay magaalada garoowe sarkaal ayaa la ka dilay magaalada muqdisho wararkanu deeraha ayaa xaafada horseed ee degmada waaberi iyo mayba sheegaha inanti koox hubaysan iyo meelaseya ka dileen sarkaal ku tirsan ciidanka dowlada soomaaliya goobjoogyaal iyo warsan xaqiijiya intii lanka la dili magaaja ilaarawa cabdi maxamed calasowa kooxaha dhalinyarada ayaa toogadan ah ku gadaalmarkii la sheegay intii iyo goobta gabi ama kubaha sidanga ciidamada ammaanka oo goobtaha deeriya weli mayba wadanaha howlgala baaritaana iyo fadaan sida iyo gacantahan ka dhikan lahaayeen kooxda falkaasi dilka ee j c t shabaab yaha bandhigtay magaca lankiya iska qarxi tiyaatarka al-shabaab yaha bandhigtay magaaga shaksiga iska qarxi baa gaarigii qaraxga laakiri afaafka hora ee kontaroolka tiyaatarka qaranka ee ka ag dhawaayay madaxtooyada soomaaliya labaatin lamada bilanga jamaal jailani nuuro al-shabaab latiislanka kasawa cabdulaxaaq iyo mayba uusnagaday lankiya gaarigii ka qarxay kontaroolka tiyaatarka qaranka ee dadka badan iyo ka dhamadanga gaas ayaa la ka eedaya makiinada lacagaha sameeya intii uu saajeeya garoowe senator cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole ayaa ka eedaya madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas intii uusa sheeg siduusa sheegay intii dhibaato badan uusa kujeystahaya magaalada garoowe faroole ayaa ka eedayay madaxweynaha puntland iyo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka puntland intii makiinada lacagaha sameeya iyo sheegnayn guda garoowe maybanuusi sheegay intii saameeyowka lacagta been abuurka iyo dhibaato kasheeno korta dadka shacabka ee ku nool deegaanada maamulka puntland wasiir sabri ayaa landiidi intii uusa la ka wareejiyay askar ethoobiyaana wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdi maxamed sabriya iyo weliba wafda usa hogaamiye ay u deeray degmada galisoor ee gobolka galgaduuda ayaa landiida intii laka wareejiyay ciidamada ethoobiyaana iyo qobodan maleeshiya beeleeda lama askari oo ethoobiyaana ayaa shalay gelinkii dambe mayba laka wareejiyey walgorada kukooyi dowla deegaanka soomaalida ee ethoobiya maybana maxaabiista saylan wareejiyey walgoradka la socday degmada galinsoor wasiire ku tirsan galmudooga wafdiga dowladda andirsi halyowka dhibaatada ku teegan deegaanka kaxdhaanle ku gadaala markey iyo kulaa badan degmada cadaade ee galmudooga meela dhugu sidaal warkaas kula socotan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo sheekh zeyna iyo markala landoordii ra-iisul wasaaraha bangaladesh ra-iisul wasaaraha dalka bangaladesh sheekh zeyna iyo mar sedhaada landoordi xilkaasay ku gadaal doorashadii guud ee dalkaasay ku dhiidayeen shalay ahayd haytisada ayaa sheegtay guddiga ama sheegaan guddiga doorashooyinka dalkaasay xisbiga sheekh husein iyo mayba iyo helaya laba boqol siyeetan iyo kow ku mid ee sida boqol konton iyo korsa ee ka kooban ayana baarlamaanka dalkaasay maybana koraasay badantii iyo haytayto ee ka guulaysatay doorashada tan ku horeytay mucaaradka dalkaasay ambaareen maybana ka tilmaamena doorashada khiyaaliga ah iyo hareeyeen ama horseeden qabshada handadaad iyo weliba eedeymaa antila kashabadii doorashada mucaaradka ayaa baarlamaanka ku helay toddoba kursi oo shaleediya maybana hooseena anti doorashada markale lakanaga ruushka ayaa hiriyay muwaadinkan dhaladii maraykanka oo laka eedeeyay basaasnimo laanta sirdoonka dalka ruushka ayaa sheegatay anti xabsiga dhikana muwaadinkan dhaladii ee dalka maraykanka ee ka sheegeen antiisa ula basaasnimo ay ku wadeen magaalada mesko maybana ka sheegeen antilankaasi magaajida eropol wilen waana iyo hireen hireen magaalada moscow labaatan siyeedkii bila december islamarkaasina yoom haystan dacawo antiisa walbasaasi haddii ruushka dembiyo ka helan lankaasi mayba wajaha doone tuman ilaa labaatan sano oo adag eh sida ayaa ka waramahayta wakaalada wararka ruushka ee la kuleeya taas oo la erowa taasa tiradad ayay ka dhamadeen duufaan ku dhiiday dalka filibiina in ku badan lihidun qofood ya ka dhamadeen duufaan idin xoogan oo ku dhiiday dalka filibiina duufaantoo lamaga batiye asmaana iyo mayba ku dhiiday dalka gobolka leerawa bicol ee dhiyaw koonfurta bari magaalada caasimada ee manila inkiiraantum iyo todoba qof oo diyar la waayo aan laku absi qabantay tirada khasaaraha ku dhalay iyo koransii kata ko ku mid a saraakiila dalkaasi iyo wakaalada wararka ee a f b aan sheegay intii dadkiiyo walba aan kula soona duufaanta islamarkaasina qaar ku mid a dadkiyo iyin dalxiisyaal ah mayba duufaanta daba socotay robo mihigaan oo ku qabadan ah aanase oo sheenan intii fatahaadya dhibaato horseede iyo ku dhaladan in ku badan afartan kun oo qof ayaa ku qahay idoo yo dalkaasi filibiinka dhaqanku gadaal markii daadadka si eedan xoogayo saamayan warkii dhugun sidaal isinkula socoteen idaacadda warsanka magaalada baydhabo intaninka dhoye